إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faafiyey sawirada weerarkii cuslaa ee shalay ka dhacay deegaanka masagawaay ee lagu laayay ciidanka dowladda federaalka waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ka soo gaaray dagaalkii shalay lagu soo afjaray askartii ku sugnayd deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay gobolada dalka iyo caasimadda muqdisho ka geysteen weerar ka dhan ah shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka waaliga galgaduud ayaa ka hadlayay weerarkii shalay ka dhacay deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud iyo dad u afduubnaa dowladda federaalka oo dagaalka lagu soo furtay odayaasha dhaqanka wilaayaadka hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa bogaadiyey weerarkii weynaa ee shalay ka dhacay deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud dowladda federaalka ah ayaa ka walaacsan mustaqbalka ciidamadeeda ku kala firiirsan agaga kala fogfog ee dagaalka dhegaystayaasha alfurqaan ee ku sugan dalka iyo dibaddiisa ayaa si diiran u soo dhoweeyey dagaalkii shalay subax ciidanka dowladda federaalka looga dilay tiro aad u badan kaasi oo ka dhacay deegaanka masagawaay من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal saakay taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka dulqaacad sannada kun afar boqol afar iyo afartanka dhanka kalena waxay tahay kow iyo soddonka bisha shanaad labada kun saddex iyo labaatanka maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faafiyey sawirada weerarkii cuslaa ee shalay ka dhacay deegaanka masagawaay ee lagu laayay ciidanka dowladda federaalka warkaas iyo war kale oo ku saabsan khasaaraha ciidanka dowladda federaalka lagu gaarsiiyey dagaalkii shalay lagu soo afjaray askartoodii ku sugnayd deegaanka masagawaay oo aad u kordhay waxaa ka waramaya cabdifataax maxamed qaasim aad baad u mahadsantahay cabdisamed cabdulaahi marka hore waxaan ku horeyneynaa faahfaahinada kasoo baxaya weeraradii shalay ka dhacay ee bariga galgaduud gaar ahaan masagawaay iyo hareeraheeda waxaa aada usii kordhay khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay weerarkii masagawaay iyo kamiinkii ka dhacay ee halka loo yaqaano wanile oo aan sidaa uga fogeyn dhimashada isku darka labada weerar waxay gaartay ugu yaraan boqol afartan iyo sagaal isugu jira ciidamo iyo saraakiil tirada dhaawaca ayaa waxa ay cagacageynaysaa lixdan askarta dhaawacantay ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah saraakiil habeenkii xalay ayaa dhaawacyadooda waxaa la geeyey magaalada muqdisho kamiinkii shalay ka dhacay inta u dhexaysa ceeldheer iyo masagawaay haddaan eegno isaga waxaa lagu dilay oo ka mid ahaa dadkii lagu dilay sarkaal taliyo horin ahaa oo lagu magacaabi jiray cabdikariin cunaaye sidoo kale waxaa lagu dhaawacay kamiinkaasi laba sarkaal oo kale ah nageeye oo ah taliyo urur iyo daa-uud gacamey oo isna ka mid ahaa saraakiishii halkaasi ku sugnayd ee ciidamada wax ka hogaaminayay dhanka weerarkii cagmarinta ahaa ee masagawaay marka la eego isagana waxaa dadka lagu dilay ka mid ahaa sarkaal taliyo horin ahaa oo la oran jiray biinse waxaana dadka ka hadlaya weerarkan ay ku qiimeynayaan inuu yahay mid khasaare culus dhabarka loo saariyey dowladda federaalka ah weerarkan ayaa sidoo kale ee dadka arrimaha militariga u dhoondaloolahay waxay sheegayaan in uu sii kordhinayo qalqalka ee ciidamadii dowladda federaalka ah ee la geeyey deegaanada qaar ee meelaha ay iska galaan gobolada galguduud iyo shabeellaha dhexe iyo qaar ka mid ah deegaanada kale weerarkan ayaa ku soo aaday iyadoo jimcihii lasoo dhaafay xero weyn oo ciidamada ee uganda ay ku lahaayeen shabeellaha hoose boolamareer lasoo afjaray gebi ahaanba islamarkaana cagta la mariyey mar walba ee shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa ah kuwa dhegta ay u taagan tahay oo aada uga walwal qaba weerarada ee lagu soo qaadi karayo gaar ahaan weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay noqdeen kuwo abaabulan oo qorsheysan oo iyagu ay qaadayaan waqtiga ay doonaan waxay ku beegayaan xilliga ay rabaan oo munaasab ay u arkaan taasina waxay keenaysaa ciidamadii shisheeye ama kuwa dowladda federaalka ah oo aan u tooghayn in mar qura mawjado weeraro ah lagu kiciyo ciidamadu ay isla markiiba xeryaha jiiraan halkaasina lagu soo afjaro muddo daqiiqado ah oo aada u kooban ciidamadii meesha ku sugnaa weerarkii shalay ugu yaraan lix gaari ayaa looga furtay dowladda federaalk ah masagawaay oo u badan kuwa tiknikada la yiraahdo ay ku rakiban yihiin qoryaha dagaalka haba u badnaado qoriga la yiraahdo dhashiikaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay soo baahisay sawiro ka tarjumaya warka iyo wixii ka dhacay masegawaay iyo hadalkii shalay ee kasoo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mid ah waxaa xusid mudan intaanan u gelin sawirada dadka isticmaala baraha bulshada taageera xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo bulshada kaleba shalay waxay taxaddi la galeen dowladda federaalk ah ee wasaaradeeda warfaafinta wasaaradda warfaafinta ayaa markii hore ku degdegtay aroortii horeba weerarka waxay sheegeen in lasoo weeraray oo weerar yar lagu soo qaaday iskana difaaceen ciidankii soo weerarayna ay jebiyeen kadibna waa tii bayaanka uu soo baxay marka dadka ee baraha bulshada isticmaala ee aadka ugu kalsoon wararka xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab iyo xogaha ay soo baahiyaan warbaahinada islaamiga ah ayaa waxay qaarkood weliba waacaan waxay dowladda federaalka ah u sheegeen inay taxaddi la gelayaan ayagoo shacab ah waxay yidhaahdeen bal wasiirka ha keeno wixii uu sheegay caddeymaheeda annagu waxaanu keenaynaa caddeymaha wixii meeshaasi ka dhacay hadday yihiin sawiro iyo wixii markaasi la mid ah ee wax lagu caddayn karayo marka sawiradii ayaa soo baxay dadkii baraha bulshada ee aadka u taageerayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahinaya dowladda federaalka ah wax caddayn ah ma hayso bal hadda waxay bilaabeen in iyagu ay isku tacsiyeeyaan weerarkii ka dhacay masegawaay sawirada waxaa ka muuqanaya cabdisamadow wixii meesha ka dhacay wixii horey loo arki jiray meydadka ciidamadii ee dowladda federaalk oo daadsan qaar geedaha hoostooda sidii masaskii oo kale galay oo lagu dhex toogtay qaar si qaabdaro badan wadooyinka u waran meydadkooda oo iyaguna la toogtay intooda badan xabaduhu waxay kaga dhaceen qaarka sare ee jidhka sida feeraha iyo madaxa waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo furanaya hubkii sidoo kale la wareegaya gaadiidkii e tiknikada ahaa ee ciidamada dowladda federaalk loogu talagalay inay ku dagaalamaan balse ay uga carareen goobta dagaalka marka sawirada laguma soo koobi karayo xuruufo la sheego balse qof walba waxa uu uga bogan karayaa indhihiisa ayuu uga bogan karayaa wuxuu ka helayaa macluumaad aada u badan dagaalka nooca uu ahaa ciidamada dowladda federaalk ah sida loo laayay masaafada ay isku jiraan meydadka askarta dowladda federaalk ah xataa ciidanka qaarkood xabadu waxay uga taallaa dhabarka taasoo kuu muujinaysa in iyagoo sii cararaya xabaduhu ay ku dhaceen oo la liishaamay marka sawiradu waa noocaas aad ayayna ugu sii baahayaan warbaahinta jazaaka allaahu khayran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay gobolada dalka iyo caasimadda muqdisho ka geysteen weeraro ka dhannaha shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey howlgallo kala duwan oo ka dhanna shisheeyaha iyo dowladda federaalka haddii aynu ka horrayno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ka tirsanaa kuwa la sheegay dhowaan in lagu wareejiyey amniga magaalada muqdisho waxaana qaraxa lagula beegsaday deegaanka weydow ee dhacduleedka magaalada muqdisho faahfaahin dheeryana weli kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray qaraxa ciidamada dowladda federaalka lagula beegsaday deegaanka weydow dhanka gobolka bokolna ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashida ethoobiya ay ka samaystaan degmada xodur ee gobolka bokol ciidamada xabashida ethoobiya ayaa mar qura la kulmay rasaas kaga imaanaysa dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamada etoobiyaanka ah ee ku sugan xudur ay la kulmaan weeraro kala duwan oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka galgaduudna ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar culus ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada ka socda waddanka jabuuti ee ka garab dagaalama shisheeyaha kusoo duulay waddanka soomaaliya ciidamadan jabuutiyaanka ah ee xalay weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa garoonka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud dhanka jubbooyinkana ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin askarta kenya ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka ay ku leeyihiin deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose dhawaqa rasaasta ah ayaa laga maqlayay dhufaysadii ay ku sugnaayeen ciidamada kenyaatiga sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya ayaa xalay waxay halkaa ka fuliyeen weerar lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa kenya ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dagaal toosa ku qaadeen fariisin askarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera weerarada kala duwan ee ka dhankaa ciidamada kenyaatiga ayaa kusoo badanaya dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya waxaana weeraradaas aad u soo dhoweeyay dadka muslimiinta ah ee ku hoos jiray gumaysiga dowladda kenya waaliga galgaduud ayaa ka hadlay weerarkii shalay ka dhacay deegaanka masagawa ee gobolka galgaduud iyo dad u afduubnaa dowladda federaalka oo dagaalka lagu soo furtay cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaas faahfaahinaya weliga wilaayada islaamiga ee galguduud sheekh cabdulahi abuukhaalid oo ay waraysay idaacadda ku hadasha afka xarakada shabaab almujaahidiin ee al andalus ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka masagawaay ee gobolka galguduudka oo cagta lagu mariyey ciidamada dowladda federaalka ah in badan oo ka midana dhegta dhiigga loogu daray kuwo kalena lagu dhaawacay hubkooda iyo gaadiidkoodana lagu furtay sheekh cabdulaahi abuukhaalid ayaa waxa uu sheegay in khasaaraha dowladda federaalka gaarayo uu aad u tiro weyn yahay iyadoo iminka wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in dhimashadu ay gaarayso boqol afartan iyo sagaal askari sheekh cabdulaahi abuukhaalid waaliga walaayada islaamiga ee galguduud waxa uu sheegay in ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin uuga mahad celinayo tallaabada ay qaadeen
bacdallaahi subxaanahu watacaala mujaahidiinta oo cadowga saan ula xisaabtamaayo oo maaragtay xoriyahooda iyo meelihii saldhigadooda aha uga daadanayo maalin walba markaa ayagoo ku camalfalayo maaragtay nusuusta qur-aanka iyo axaadiistii nabig sala alla alay wasalama waajibka markaa oo sidaas u gudanayo jazaahum allahu khayra aljazaa oo muslimiinta maaragtay oo inay maaragtay uga aargudaan cadowga dhibaataynayay diinta ilaahay subxaana wa tacaala la dagaalamayey in sidaan ay ula xisaabtamaan jazaahum allahu khayran waa u ducaynaynaa kuwii maanta misguwaa galay ee kuwii ka horreeyeyba jazaahum allahu khayra aljazaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa waayadan waxa uu afduub ku hayay dadkii reer baadiyaha ah iyo kuwa tuulooyinka degan ee ay isku beesha yihiin maadaama ay diideen dimuqraadiyadda uu wado islamarkaana ay muujiyeen inay u heelan yihiin ku dhaqanka shareecada islaamka sidaa aawadeed ciidamada asiga ka amar qaatay ee shalay lagu laayay deegaanka masegawaay ayaa waxa ay horay usoo qafaaleen dad badan oo beesha waceesla ka dhashay sheekh cabdulaahi abuukhaalid ayaa sheegaya in dadka u afduubnaa dowladda federaalka ah ay dagaalkii shalay masegawaay ka dhacay kusoo furteen iminkana ay doonayaan inay ku wareejiyaan hogaamiyaasha dhaqanka ee qabiilka waceesle waxaa kale ziyaado ah oo mujaahidiinta meesha ay ka soo fureen dad muslimiin ah deegaanka oo maaragtay misguwa u dhashay oo maaragtay xoololey ah nimanka maaragtay agagaarka magaaladaas ay ka qafaasheen maalamo dhow ee kadibna ay xirteen oo maaragtay ay ku haysteen guryaha meesha ee mujaahidiinta ay soo fureen ayaa jiro saddex nin ah gaar ahaan deegaanka dadka degan oo qabiilka la yidhaahdo waceesle nimankaasna maxaabiista ah meel aamin ah ee la keenay insha allahu tacaala waxaana rabnaa inaan odayaashooda aan ku wareejino oo maaragtay odayaashooda oo deegaanka oo maaragtay aagga joogo inaan ku wareejino oo maaragtay ayaan rabnaa hadda insha allahu tacaala weliga walaayada islaamiga ee galguduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid waxa uu qabaa'ilada galguduuddaga uga mahad celiyey garab istaagooda mujaahidiinta ka gadaal markii duulaan lagu soo qaaday shareecada islaamka iyo cidda fulinaysa runtii waxaan kale u mahad celinaynaa bulshada ama qabaa'ilka degan walaayada islaamiga galgaduud oo xamladan runtii wakhtigii ay soo bilowatay aan ognahay runtii la taagnaa deegaan walba marka ay soo galaan oo maaragtay ay isku dayaan ilbaab walba marka oo rag iyo haween dhalinyaro iyo waayil nuqabada iyo maaragtay ay ugu horeeyaan salaadiinta jazaahum allahu khayra aljazaa waxaa kale u mahad celinaynaa deegaanka misguwaa dadka degan oo gaar ahaan beesha waceesle oo runtii cadowga meeshaasi uga baxay maalmihii bilihii joogay deegaankooda ka tagay oo ka hijrooday oo mujaahidiintana maaragtay ee, garabkooda taagnaa macluumaadka siinayey oo maaragtay juhdi badan iyo dadaal badan rag iyo haweenba ugu jiray jazaahum allahu khayr aljaza meeshaan intii ay joogeen nimankan hal qof oo macwisley ah oo lagu magacaabo kama ay helin waxa la shaqeeyo kama ay helin waxa mar lagu soo dhoobay laga keenay marka laga reebo wax deegaanka ah oo garabkooda taagmay ma helin ugu dambayntii waxa uu baaq u diray ciidamada dowladda federaalka ee maalin waliba lagu xasuuqayo furmaha dagaalka Eh, runtii nimanka oo murtadiinta ah guud ahaan gobolkan hadday tahay iyo gobolada kaleba baaga iyo nidaaga ay u jeedinayaan mujaahidiinta iyo odayaasha iyo culmaa udiinka muslimiinta oo inay iska towba keenaan falkan gaalnimada ay ka baxaan oo maaragtay ilaahay subxaana wataala u laabtaan taasaa ugu baaqaynaa maalin walba eh, runtii in qaabkan aad u taalaan masiirkiin u noqdo oo maaragtay mujaahidiinta habadiinna ma rabaan meel kale ay ku wajahanayd habadiin idinkaa soo galay meesha anta nool oo maanta maaragtay wax maqlayso ee ka cibro qaata kuwii saaxiibadiin ahaa oo daraad maaragtay looga soo tagay meesha la yidhaahdo ee budbud looga soo tagay galcad hadda ka hor looga tagay misguwaad hadda maantana looga tagay antaasi inta kale walaayaadka islaamiga iyo goobaha dagaalka looga tagayo iyagoo bakti ah oo meesha yaallo kuwaas ka cibro qaata isku toobakeena ilaahay toobakeena odayaashina la soo xidhiira haddii aad diidaan aad yeeli weysaan ee, runtii waanadaas iyo wacdadaas iyo ah, maaragtay ee, iswal caqli celintaasi haddaad yeeli weysaan waxaa idin yaala nimankan maanta aad aragteen qaar la qabtay qaar la dilaayo oo ayagoo diin diinta ilaahay la dagaalamayo oo maaragtay ridda ku jiro sidaasaa noqon doontaan nimayaal ilaahay toobakeena ilaahay u laabta dagaalkii shalay ee masagawa ee khasaaraha badan uu ka dhashay waa dharbaaxyo kale oo weyn oo ku dhacday dowladda federaalka ah taasoo ay adag tahay in ay ka soo waaqsato amaba ay ka soo kabsato
odayaasha dhaqanka wilaayaadka hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa bogaadiyey weerarkii weynaa ee shalay ka dhacay deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud mahad cubayd ayaa qodobkaas faahfaahinaya dagaalkii shalay ka dhacay magaalada masegawaay ee gobolka galgaduuda ayaa waxaa soo dhoweeyey islamarkaana bogaadiyey odayaasha dhaqanka gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan ayagoo ka qaybgelayay barnaamij gaar ah oo ay xalay qabatay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayay fariin digniin ah u direen askarta kale ee weli ku haray safka dowladda federaalka waxayna ugu baaqeen inaysan kusoo sirmin dabinka uu u qolay xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka waxaan ugu horreyn ku hormaraynaa odayaasha dhaqanka shabeellaha dhexe waxaana ka mid ah nabadoon sheekh cali biyow guddoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeellaha dhexe macalin maxamed afhayeenka odayaasha dhaqanka shabeellaha dhexe iyo nabadoon ibraahim geedi haddaan naha waxgaradka nuqabada wilaayada shabeellaha dhexe horta waa bogaadinaynaa mujaahidiinta gacanta guusha alla siiyey waa bogaadinaynaa guuluhuna maalmaha waa isdaba yaaliin yaan lagu ajarmin kuwa kalena hadday soo socdaan waxay jimco aheeda meeshii la odhan jiray eh, buulamareer oo ugandhayskii gabdhaha muslimaadka soomaaliyeed baabi'iyey ilaahay gacanta mujaahidiinta uu ku saaray waxaa xusid mudan inaan saddex maalmood u dhexaysay saakana waa masaga weyn waxaan leenahay xasan gurguurtow ilmahan masaakiinta ah ood soo khiyaantay ood maraykan ka gadatay oo kuu gadan war ilaahay u towbakeen inta nafta kuu jirta towbaa kuu furan ilaahay u towbakeen ilmaha masaakiintana ha dhammaynin waxaan u mahad celinaynaa mujaahidiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaas oo u sahlay oo sida geesinimada leh oo sharafta leh oo haddee la kuu rooyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiida ku kalsoonaaday allihii mujaahidiintaas ee makaniyey guushaas ballaaran ilaahay baan uga mahad celiyaynaa
hadda maanta masagawey waad arkay waa arkaysiin meesha la yidhaha masagawey haddana waxaad ogaa doontiin alaysa subx biqariib intaad mid ka dhowaad haddana ogaa doontiin inay idinku dhacdo arrintaa intaysan idinku dhacin waxaan leeyahay tuubu ila allah sidoo kale qaar ka mid ah nuqabada hiiraan ayaa iyaguna soo dhoweeyey weerarkan ayagoo fariimo kala duwan u diray shisheeyaha iyo dowladda federaalka mahad aan bilaaw iyo dhammaad lahaynoo lasoo koobi karin baa ilahi umahad celinaynaa allaha na soo waafajiyey kulankan barakada leh oo khayrka badan oo wanaagga badan leh oo aan ku bogaadinayno annagoo ah noqobadii gobolka hiiraan aan ku bogaadinayno guulaha isdabajoogga oo ka dhacay baryahan een, dhulka soomaaliya ama dhulka islaamka ama dhulka dagaalka geeska afrika uu ka socdo guulaha isdabajoogga ugu horreysay meeshii la dhihi jiray buulamareer oo cadowga islaamka ama cadowga ilaahay uu ku soo duulay ilaahay uu ku jebiyey ugaandhaysku ku jebiyey ilaahay junuudiisa iyo kuwa alle hoos joogo ku- ku qanacsanaa ay ilaahay uu sabab uga dhigay aan awalan bogaadinaynaa ugu dambeyn waxaan bogaadinaynaa midii saaki ka dhacday mase gawaay waxaa maanta farxad noo ah ama bishaaro noo ah ama bogaadin noo ah cadowga ilaahay jabka gaaray iyo baabba'a iyo burburko ayaa maanta farxad noo ah alxamdulilah ilahi ba waxaan u fadhinaa maanta farxadihii ayaamahan nusuulkan soo gaarayay annagoo farxadoo fadhina iyo haddana farxad kale nagu dhalatay wajasaakumullah khayr farxaddaasoo ka mid a jabkii soo gaaray ciidamadii gaalada ahaa oo ku magacaabnaa admis gaar ahaan yuganis alxamdulilah ilahi waa ugu mahadinaa jabkaas gaaray waanu ku faraxsannahay waa ku faraxsannahay arrintaasoo kalente waxaan alxamdulilah alxamdulilah jabkii markuu soo gaaray kabacdi inuu madaxweynaha yuganda oo idaacadaha inuu ka calacalo uu keenay alxamdulilah ilahi ku mahadsan weerarkii shalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen magaalada masegawaay ee gobolka galgaduud ayaa waxaa lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka
dowladda federaalka ah ayaa ka walaacsan mustaqbalka ciidamadeeda ku kala firirsan aagaga kala fogfog ee dagaalka warbixin qodobkaasi ku faahfaahsan waxaa faahfaahinaya maxamed cali aadan walaac xoogan ayay dowladda federaalka ka muujisay weerarada isdabajooga ah ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadayaan saldhigga askarteeda kuwaasoo ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya weerarada cagmarinta ah kuwa kamaa-inada dhabagalka ah iyo qaraxyada wadooyinka lagula beegsado kolonyada ciidamada ayaa dhammaantood tafaha qabtay xamladii uu xasan sheikh ku iclaamiyey mujaahidiinta waqti hadda laga jooga halgu oo kaamil ah ciidanka laga soo saaray xeryaha muqdisho ee la geeyey dhul masaafadiisu fog tahay ayaa baylah u noqday weerarada mujaahidiinta al-shabaab taliska guud ee dowladda federaalka iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa labaduba sheegay in waxa ay ugu yeeraan wejiga koowaad ee dagaalka ay kala kulmeen caqabado waaweyn cabdulaahi cali caanood oo ah hafayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa qiray in dhulka uu ku ballaartay islamarkaana ay dowladdu dareemayso ciidan yari aada u baahsan waxa uu carabaabay in ciidankii lagu soo tababaray dalka eritereya ay dufcadii ugu dambeysay u direen galguduud iyo shabeellaha dhexe si ay ula dagaalamaan mujaahidiinta ayna u baajiyaan weerarada cagmarinta ah waxa ay ahayd rajadii ugu dambeysay ee laga qabay in la baajiyo weerarada lagu soo afjaraya xiryaha dagaalka marka la qaado inta badan marmarba waxaa isdhimaya taakulaynta wuxuu u baahan yahay dib abaabul cid adgood wadatay qaar baa dhimanaya qaar baa dhaawacmaya dhulkaas sii bad kii sii fidaya oo u baahanaya ciidan badan in loo helo wejiga koowaad horta ciidamadii la hayay intooda badan waa la howlgeliyay kuwo kalena waa joogaan waa kayd oo hadda xereenka ku jiraan sii fiditaankiisa markaste ciidan wuu u baahan yahay ama meesha urur dhigi lahayd horin baad dhigaysaa ciidankii halkan joogay oo eritrea kusoo tababartay yaa hadda laga diyaariyay laba batalyan oo ilaa kun askari oo wel tareerin ah si fiican u fiican wata lugaynaya aanaan baabuur inta fuula jidadka xoog ku jirayn dhulka masaafooyinkaan jirayn ciidankaas hadda loo diyaariyey ciidan mobile ay noqdaan oo wareeg ah oo shacabka waraysta oo hadda meeshay ku maqlaan weerar ku qaada oo ku gala hadalkan uu jenaraal caanood jeediyey ayaa waxba kama jiraan noqday kadib markii mujaahidiinta al-shabaab ay aroornimadii hore ay shalay weerar culus kula jarmaadeen saldhig ku yaala deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud iyagoona halkaasi ku gumaaday ciidan eritereya lagu soo tababaray kuwaasoo dhowr isbuuc ka hor muqdisho la keenay si ay mujaahidiinta ugula dagaalamaan halka ay iska galaan gobolada galgaduud iyo shabeellaha dhexe
warkaan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon dhegeystayaasha alfurqaan ee ku sugan dalka iyo dibaddiisa ayaa si diiran u soo dhoweeyey dagaal shalay subax ciidanka dowladda federaalka looga dilay tiro aad u badan kaasi oo ka dhacay deegaanka masagawaay maxamed ciise ayaa faahfaahinaya weerarkii cuslaa laguna laayay ciidamada dowladda federaalka ee shalay subax ka dhacay masigawa ee gobolka galgaduud waxaa kasoo aragti dhiibtay dhegeystayaasheena nagala socda baraha bulshada iyagoo si aad ah usoo dhoweeyey weerarkaas iyo weerarada la mid ahaa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka ee kaabaya ciidamada shisheeye iyo ciidamada shisheeye oo iyagana la kulmay weerara waaweyn qaar ka mid ah bulshada nagala socda baraha bulshada ee dal iyo dibad ayaa kasoo aragti dhibtay weerarkii masigawa ee shalay subax lagu qaaday bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah sala allahu calayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waa cabdiraxmaan oday oo soomaaliya insaamaya haddaan aragtida ka dhiibto oo kooban walaalayaal kee ka dhacay gaalada lagu xasuuqay gaanta ah reer iyo kambama misegaweyba waxaan leenahay aada iyo aad baan ugu farxnay allah barakeeyo raggaa mujaahidiinta galay dhiigooda iyo naftooda hore la darti iyo koryeelka shareecada allah aada baan usoo dhaweynaynaa waxaan leenahay insha allahu tacaala xasuuqii gaalada iyo murtadiinta iyo kuwa asliga labadaba isla qofka soo imaalina uu ku farxay aada iyo aad baan ugu farxnay sidoo kale waxay hambalyo iyo bogaadin u direen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waa ugu dijaana ee bishaaraad faraha badan ayaa baryahan maasha allah ee ayaan aynu maqlaynaa ee shirkii weynaa kasoo bilaabo ilaa ma arkaysaa ee qabashadii buulamareer ilaa ma arkaysaa waxyaabo badan iyo sh- iyo kheerko kheer fara badan ayaa saa isin soo tartaraya marka alxamdulilah waxyaabahaas oo dhan waa nimcooyinka ilaahay uu bixiyey ummadiisa khaasatan mujaahidiintiisa u siiyey u ku- ku talagalay weeyaan alxamdulilah waxaynu leenahay aad baanu soo dhaweynaynaa ee, mujaahidiintiina habeen iyo maalin ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ilaahay awoodooda ilaahay soo soo bixiyo ikhlaaskoodana ilaahay ma arkaysaa ee, nifci u ka dhigo waxaa aada u sii kordhay weerarada ay geysanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ay ku qaadayaan ciidamada shisheeye iyo ciidamada dowladda federaalk ee kaabaya shisheeyaha waxaana si aada u soo dhoweeyey ummadda soomaaliyeed qaybahooda kala duwan wuu mahadsan yahay maxamed warkii subaxnimo oo saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa inaga intaa